wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta jubbaland ayaa magaalada kismaayo kusoo xirtay wejiga koowaad kulanka wadatashiga iyo wacyigelinta bulshada ee ku saabsan geedi socodka dhismaha golaha deegaanka oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland kulanka ayaa waxaa kasoo qaybgalay odayaasha dhaqanka haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada agaasimaha dowladaha hoose ee wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland maxamed cadow axmed ayaa warbaahinta uga warbixiyey waxyaabihii kulanka lagu wada hadlay muddadii uu socday
waxaanu ku guda jirnay oo maalinka sabtida ahaa noo soo bilowday barnaamijkii gobol xaarka ahaa ee golaha deegaanka lagu dhisaayey oo soo bilowday maalinkii sabtida ahayd haddana noo soo gabagabay wejigiisa koobaad barnaamijka asaga ah barnaamijkaa horey aan u sheegayba waa barnaamij toddoba cishaa oo gobol xaar ah loona gobol xaaraya golaha deegaanka inay yeelato jubbaland oo degmooyinka xorta ah gowlxaarku wuxuu ka dhacayaa degmooyin badan kismaayo bishaan hadda aan ku guda jirna labaatankeedana wuxuu ka qarsoomi doonaa insha allahu si wada jir ah afmadow iyo magaalada dobley barnaamijkan waa barnaamijkii gowlxaarka ahaa wejigiis koowaad baa maanta ku eego noo soo dhammaaday berri wax ka dambeeyey waxaan dhihi doonaa guddiyadii farsamada ahaa in la dhiso wasaaradda dhisto maalmaha ku xigana insha allahu raxmaan waxay noqon doontaa in lagu tababaro guddiga isagaa barnaamijku dhammaan waxaa ka qayb qaatay bulshada qaybaheeda kala duwan haddii uu dhaqanka ahaan lahaa haddii dhallinyarada ahaan lahaayeen ururka haweenka wasaaradaha bahwadaarka aan nahay haydaha bagwadaarka aan nahay dhammaan looma kala harin marka waxaan u rajaynayaa dhammaan bulshada weynka reer kismaayo in wacyigoodu uu sarrayn doono una diyaar garoobaan barnaamijkan dhisitaanka golaha deegaanka